وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون
waxaad arkaysaa in badan oo ka mid ah oo kula tartamaya midkoodba kan kale u degdegidda dembiga iyo xadgudubka iyo cunistooda waxaa xaqdarrada lagu kasbado xumaan badanaa waxay falaan